إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ilaalada guddoomiyaha degmada wadajir ee dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dhimayso ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa sheegay in amnigooda uu halis ku jiro kadib markii dowladda federaalku ciidamada ilaalada uu ahaa qaar ka kaxaysatay halka qaar kalena ay mararka qaar waddooyinka uga reebto hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sheegay in deegaanada uu ka taliyo maamulkiisa ay aad ugu badan yihiin falalka kufsiga ah isagoona hanjabaad u diray warbaahinta tabisa falkaas munaasabaday ku qalinjibiyeen labaatan arday ayaa ka dhacday xarun madaraso oo ku taalla deegaanka kuunyabarow xarun dadka ku daweynaysa qur-aanka kariimka iyo daawadhareed ayaa laga furay deegaanka kuunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose warkeenana waxaa qayb ka noqon doona shiineys lagu karantiilay hotel cudurka koronafirus awgeed oo ku soo dumay hotelka kuwana ay ka dhinteen u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan askari ka tirsan ilaalada guddoomiyaha degmada wadajir ee dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho degmada wadajir gaar ahaan xaafadda suuqweyn ee magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacay dil loo geystay nin lagu magacaabo xasan muuxidiin ninkan ayaa wuxuu ka tirsanaa ilaalada guddoomiyaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho u qaabilsan dowladda federaalk sababta loo dilay askarigan ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxaana ila xog ogaala laga soo xigtay ninka loo dilay aanooyin qabiil magaalada muqdisho waxaa inta badan ka dhaca dilaal toos ah loo geysanayo ciidamada dowladda federaalk kuwaas oo wejiyo kala duwan lagu beegsado dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dhimayso ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya wariye zakariya cumar dowladda maraykanka oo hormuud ka ah duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa sheegtay inay yareyn doonto ciidamadeeda ku sugan afrika gaar ahaan kuwooda ku duulay soomaaliya warbixin dheer oo lagu daabacay wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa ciwaan looga dhigay dagaalka aanan dhammaadka lahayn uu baantikoonka kula jira al-shabaab iyo al-shabaab oo sii xoogaysanaya baantikoonka maraykanka waxa ay soo saaraan maalin kasta sheegashooyin ku saabsan duqaymo cusub oo ka dhan ah mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ay muuqato inaynan wax saameyn ah ku yeelanin awoodda kooxda xiriirka la leh al-qaacida waana dagaal aanan dhammaad lahayn sida lagu daabacay wargeyska qorshaha maamulka trump ayaa ah inay yareeyaan joogitaankooda militari ee qaaradda afrika iyadoona taa badelkeeda ay awoodooda u weecin doonaan dhanka dhaqaalaha oo tartan istiraatiiji ah uu kala dhexeeya shiinaha iyo ruushka oo u muuqday muddooyinkii ugu dambeeyey inay kaga dheereeyeen dhanka ganacsiga afrika al-shabaab waa mid ka mid ah halista ugu weyn ee qaaradda waxaana ay leeyihiin himilooyin ay ku weerari karaan dalkeena maraykanka iyo saldhigyadeena qaaradda afrika sidaas waxaa yidhi jenaraal roykil kuliter oo ah taliyaha ciidamada dhulka maraykanka ee afrika khatarta ay leeyihiin waa in loo qaataa si daran ayuu yidhi intii lagu guda jiray shirweynihii baantikoonka ah ee dhowaantan ka dhacay magaalada washington ee caasimada waddankaasi istiraatiijiyadda maraykanka ee ah in al-shabaab lagula dagaalamo duqaymaha waa mid riyo mala awaal ah haddii ciidamada maraykanka ay sii wadaan duqaymaha waxa ay kasban karaan cadowtooyada dhanka shacabka ah maadaama ay qaarkood shacab la beegsadeen suuragal ma ahan in qorshahan lagu sii socdaa ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay wargeyska warbixinta qaybaheeda dambe ayaa lagu soo qaatay weerarkii halyeynimo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday shantii bishii janaayo saldhig militariga maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin laamu kaas oo lagu magacaabo kamsimba waxaana ay mujaahidiinta al-shabaab halkaa ku dileen toddoba iyo toban amerikan ah sagaal kenyaati ah iyagoona ku gubay saldhigga toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo nuuca dagaalka ah oo uu lahaa maraykanka warkan ayaa astaan u noqday dagaalka ka dhexeeya mujaahidiinta al-shabaab iyo maraykanka waxaana inta badan warbixinada la xiriira mujaahidiinta al-shabaab markii ay daabacaan warbaahinada caalamka lagu soo khatimaa dagaalka taariikhda galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in amnigooda uu halis ku jiro kadib markii dowladda ay ciidamadii ilaalada qaar ka kaxaysatay halka qaar kalena ay mararka qaar wadooyinka uga reebto wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya walaac ayaa shalay soo wajahay xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ka gadaal markii dowladda federaalka ahi iyaga oo jidadka maraya ay ciidamadii ilaalada u ahaa ka reebtay xildhibaanada ayaa mid waliba qalqalay waxaanuu ka baqay in inta waddada uu lugaynayo la dilo maxamed cumar dalxa oo xildhibaanadaasi ka mid ah ayaa saxaafadda la hadlay waxa aan maanta la kulannay waxaan horayna aan u arkin waddadii beer ee annaga ee caadi ah ee aadaysay airboorka ee namber afar ee dhowrka jeer ee qaraxyada ay ka dhaceen jikwayntada in annagoo shaqo ee maalmeed iyo mid qaran ee labadaba iskuuka ay dhex jirto oo aan shir ku leenahay guddiya oo annaga oo heer qaran ah in nala yiri maaragtay ee ciidankiinii nambartii afar ee iska caadiga ee bajaajyada iyo baabuurta ee cid weliba ee meesha isdhexmaraysay ciidankiina meesha qoreer inala yidhaahdo oo annagoo ciidan tiro badanna aanan wadanin intii kale ee nala midkeedna sidaa ee ciidan qaarkood ay la kulmeen haddaan weydiinana ay noo dhaafi waayeen ciidankii amarna la siiyey waaye ayadoona na aqoonsaday inaan xildhibaanana nahay ina ayada aqoonsiyeenana iyayna weydiiyeen macal ciidankeenii oo labisan oo ayaga noo saaranne inay war haddii ay hataa ay u sii socdaan hataa xaafadahooda ee madiina ee horey sii jiro ninka ee xildhibaanka ama namber afar looga reebayaa ciidankiisa yani arrin annaga la qancin weyda iyo sida ujeedkooda ay tahay iyo amarkaa meesha uu ka yimid iyo ayaan ku wareernay isla markaana madaxdoodii iyo cid annaga aan garanno ayaan weyne cidda ayaga amarka siisayna ilaa ay hadda ma naqaan wuxuu intaasi ku daray inay jiraan dhibaatooyin kale oo ay wajahayaan oo dhanka ciidamada la xiriira dalxa waxa uu sheegay in xarumaha ciidamada looga yeero ilaaladooda taasina ay keento in ilaalada qaarkood aanay soo noqon oo shaqo kale loo diro dalxa waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada iyaga ilaaliya qaar mushaarkii ay ka jaratay dowladda federaalka ah arrinta kalena waxa waaye in ciidamadii yareed ee iyadana ilaalada ee nala joogtay ayaa xeryaha ciidamada ayaa maalin weliba tira koob oo ka socdo ayaa looga yeerayaa meel ayaga aanan ka dhaweyn ee meesha ayaga ay maartay ee looga yeerayo ama tira koobka aada la leeyahay ayaa iyadana waxay noqotay xujo kale ah askarigii baxa ama awdhig la aada ama xersaliin aada ama jaziira aada inuu soo noqon waayo marka amniga cidda annaga mas-uulka naga ah ee shaqadan ee annaga aan hayno mid dawladeed iyo mid xasaanadeeda ee sida awal ee ayada ee dawladdu ee xilkeeda iyada annaga nagu maartay maartay ilaalin jirtay waxyaabo ka duwan ayaa noo muuqanayo oo ma garan karno xalkeedana haddaan gaarsiinay xataa taliskane ilaa iyo hadda annagaa wax ka qabanayna annagaa hagaajinaynayo qaar baa xuquuqdoodii xataa laga goostay oo afar sababtood ay ka maqan tahay oo ciidamo annaga nala joogo qoraallo iyo cadeymo haddaan bixinayne hadal oo annaga aan ku qanacsanayn ilaa iyo haddana lagala wareegayo askartiina xaqii iyo xuquuqdii ay lahaayeenna ee annaga ee maanta iyadana sidaas ay kaga maqan tahay wax badan maartay oo runtii oo aan ka xishoonayno inaan ku hadalno ayaa runtii na celinayo laakiin waxa waaye uma aanan bogin qaabka maarta ee wax runtii marmarka qaar ay u samaynayaan maartay saraakiisha qaarkooda shalay magaalada muqdisho waxaa soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya waxaana dowladda federaalka ay xirtay waddooyin badan si amnigiisa ay u sugto si wasiirka kenyaatiga uu nabad galo waxaa dowladda federaalka ay ammaankooda dayacday xildhibaanada iyada ka tirsan hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sheegay in deegaanada uu ka taliya maamulkiisa ay aada ugu badan yihiin falalka kufsiga isagoona hanjabaad u diray warbaahinta tabisa falkaas weriye abubakar ayaa warkan inoo diyaariyey mar uu khudbad u jeedinayay dad isaga taageersan ayuu madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danni wuxuu soo hadal qaaday falalka kufsiga ah ee kusoo noqnoqonaya gobollada waqooyi bari soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulkiisa falalka kufsiga ah ayaa wax iska caadi ah ka noqday puntland iyadoona dumarka markii lagula kaco falalka kufsiga ah qaarkood la dilo
waxyaabaha sanadkii tegay aada usoo noqnoqda waxaa ka mid ah tacadiyada foosha xun ee loo geysta gabdhaha khaasatan qufsiga oo runtii ku noqotay mahadho dadka reer puntland dadka soomaaliyeed aada u xanuun badan oo ay weheliyaan weliba dil waxaad og tihiin kayska caasho ood markhaati ka tihiin inuu si hufan kusoo dhammaaday dhanka kale wuxuu u hanjabay dadka faafinaya wararka la xidhiidha kufsiyada kusii badanaya puntland isagoona sheegay in ciddii aanan si sharci ah u tabin dhacdooyinkan ay maxkamad la tiigsan doonaan waa sida uu hadalka u dhigaye inaysan ka hor dhicin maraaxisha maxkamaduhu maraan waxaad ogtihiin caaisho sidaasoo kale waxaa loo oran jiray keyskeeda waa la musumaasuqay waxaanaa dhacay kanaa dhacay indhihiinaad markhaanti u eeday kuwa kaloo hadda socdan waxaan rajaynayaa in laga war sugo xukuumad ahaan waxaan ballan qaadaynaa cadaaladdu inkastay sharciga iyo maxkamadaha u madax bannaan tahay laakiin haddana ka madaxweyne ahaan haddii aan arko gaboodfal sharci ah waxaan u leeyahay xuquuq aan kusoo dhex galo aanan wax ka qabto marka waxaan rabaa inaan laga hor dhicin khaasatan meediyaha inay aada uga waantoobaan khaasatan dad badan oo aada u fidinayaa jira hadallo iyo waxyaaba aan jirin maalmo dhowd waxaa baraha aada u haysatay xukun la riday oo oo aan oo la yiri waa khaldana deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland waxaa aada ugu badan kufsiga loo geysto dumarka gaar ahaan gabdhaha yaryar iyadoona qaarkood la dilo waxaana ilaa iyo iminka dhagaha dadka ka guuxaya falkii cadowtooyada ahaa ee lagu sameeyey caasho ilyaas oo laba-iyo toban sano jir ahayd taasoo inta la kufsaday kadibna la dilay odayaasha iyo waxgaradka ku sugan gobollada waqooyi bari ee soomaaliya ayaa horay warbaahinta ula wadaagay macluumaad ku aadan sababta keentay in falalkaas foosha xun uu ku sii bato deegaanada puntland waxaana sabab ah bay yidhaahdeen hay-ado ka socda reer galbeedka oo dhallinyarada qaarkood lacago ku siinayo in gabdhaha ay kufsadaan sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye haashim cabdinaasir munaasabadday ku qalinjabiyeen labaatan arday ayaa ka dhacday xarun madaraso oo ku taala deegaanka kuunyabarow halkani waa dugsiga imaamu shaafici deegaanka kuunyabarow ee shabeellada hoose waa dugsi lagu barto qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamiga ah ee carruurta waxaan joognaa munaasabad ballaaran oo ay ka qalin jabinayaan labaatan arday oo bartay qur-aanka kariimka saddex ka mid ah ardadaasi waa gabdho ka hor xafladda waxaa maktabka dacwada ee deegaanka kuunyo uu imtixaan ka qaaday ardada si loo qaymeeyo heerkooda xifdinta qur-aanka kariimka munaasabadda waxaa goobjoog ka ah culamaa uddiin odayaal iyo waalidiin hoolka ay ka dhacayso xafladdan ayaa ah mid aad looga shaqeeyey oo aad loo qurxiyey xaflado badan oo lagu maamuusayay carruur baratay qur-aanka kariimka oo aan ka qayb galay way ka duwan tahay xafladdan ka dhacaysa madarasadan dhowr sababood ayaana ku macnayn karnaa in xafladdan ay kaga duwan tahay xaflado dhowr ah oo aan u soo joogay tirada ardada hal marka qalin jebisay oo aanan horay ugu soo arkin deegaanka ardada oo ah kuwa aad u yaryar oo maamulka iyo macallimiintuba ay geliyeen dadaal aan qarsoomi karin oo ay waalidiintu ka markhaati kaceen waalidiinta ardada iyo maamulka madarasada oo xafladdan ku casuumay dad aad u badan oo ku dhaqan kuunyabarow iyagoo si weyn u marti qaaday ka soo qaybgalayaasha xafladda oo dhowr neef oo ari ah loo qalay iyo macmacaan kala duwan sidoo kale waxaa ii muuqday arday tarbiyadooda ay ku farxad gelinayso kuwaasi oo xaadir ku ahaa xafladda goordhow waxaa bilaabanaya khudbadaha ka soo qaybgalayaasha laakiin waxaa ka horreeya bandhig cajiib ah oo ay soo bandhigeen ardada qalin jebinaysay oo isku dariis ahaa wax kasta oo ay halkan ku soo bandhigeen ardadan dusha ayay ka akhrinayeen waxaa xusid mudan in ardada ay soo diyaariyeen bandhig soconaya qadar laba saaca balse wakhtiga oo aad u yar ayaa u diiday in ay sii wataan bandhigooda iyagoo u hamuun qaba inuu u sii socdo ka soo qaybgalayaashana aysan ku caajisin waxyaabaha ay soo bandhigayaan ardayda markaana aan idinku duwa bandhigga ardayda oo herar kala duwan ahaa
الولاء والنصرة والمحبة وهو ضد العداوة البراء والبغض والخلاص والعداوة سؤال ما هو الإسلام جواب الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اسمي جويري جابر سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين جواب ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة سؤال ما نسبه صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة تمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد culimaauddiin iyo odayaal dhaqan ayaa goobta ka hadlay iyagoo si aad ah ula dardaarmay waalidiinta maamulka madarasada iyo ardaydaba sheekh balli xasan nuur sabdow iyo marti sharaf kale ayaa la siiyey mikrofoonka dadkaani macnaha hadda qur-aan ka dhameeyo dhallinyarada kuwa la midkaa oo ka soo horjeeda hogaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta ay ayagu ay dhaleen wax kalay baranayaan dadka waxaway muslimiinta oo muwaxidiinta ciyaalkooda sidaan oo kale ayaa laga doonaya inay ciyaalka wax baraan inay la tacaalaan inay macallinka ku ogaadaan inay kormeeraan maha inay yidhaahdaan macallin soo xoogaagii ma aadan helin moobaylkii ma dhawaaqay dhiiq dhiiq ma heshay waxaasi qiima ma leh laakiin waxaa la rabaa ruuxu inuu yidhaahdo macallin bal xaaladiisa ka waran gabadha fahmadeeda ka waran xaalkeeda ka waran waxa weye casharkeeda ka waran waxa macnaha imaatinkeeda ka waran sidaas ayaa la doonaya galabta waxaa weye wax nimco ilaahay a dhacday nicmatuljihaad ayaa meeshan ka muuqata macallimiin aad iyo aad u dadaashay oo ardayda maanta meeshaan aan ku arkayn ilaa labaatan qalinjibisay oo kitaabka ilaahay xifdisay waxaan kaloo u mahad celinaynaa hooyooyinkii oo kaalinta weyn ka soo qaatay sidii ardaydaas wax u baran lahaayeen haddii cunta u diyaarin lahaayeen haddii duruusta u diyaariyeen wax walbaba micnaha hooyadu waxa waaye dugsiga labaad ee ilmaha waay marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa maanta waxaa farxad weyn ay u tahay maanta inka qof kasta oo shareecada islaamka ku faraxsan waxbarashada ku faraxsan in nimcadaa maanta diinta aan ku helnay aysan ahayn wax lasoo koowi karo ugu dambayntii waxaa gebagaba ah munaasabadda iyadoo shahaadooyin laga safay ardada baratay qur-aanka kariimka maxamed cabdiwaahi cumar ardayga koowaad maxamed cabdiwaahi cumar hadduu istaago ardayga labaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan maxamed khayr ardaydana qof walbo maasha allah hadho insha allah ardayga saddexaad waxaa la yidhahdaa magaciisa salmaan mucaad cabdilcasiis hasuu istaago ardayga afaraad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan sahal maxamed hasuu istaago ardayga shanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi sahal saciid hasuu istaago cabdirasaaq hasuu يا istaago رب لك الكون ينادي وفق من جاءك walaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sare loo qaadaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa halka lagu barto qoolka allaah ayaa la qurxiyey xilli waayihii hore ubadka baranaya qur-aanka kariimka ay wax ku dhiga jireen goobo aanan xilla iska saarin iyadoo taa beddelkeeda sare loo qaadi jiray iskuullada lagu barto maadiga
قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
xarun dadka ku daweysa qur-aanka kariimka iyo daawo dhareedka ayaa laga furay deegaanka kuuyabarow maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo soo jeedinaya xaruntan oo magaceedu uu yahay shifaa uraxmaan ayaa farac ku yeelatay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose howlwadeenno ka howlgelaya xaruntan ayaa idaacadda alfurqaan u sheegay in dadweynaha deegaanka ay ku dhoweyn doonaan qur-aanka sunnada nebiga iyo daawo ireed taya leh abubakar cabdi maxamed oo ka howlgelaya xaruntan ayaa idaacadda alfurqaan u sharaxay waxa ay u qabanayaan dadka walaale waxaa noo qorshaysan awalan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan dadka ku akhrino cilaajkiisa oon dadkii qur-aan ka saarno taasaa qodobka koowaad oo noogu muhiimsan uu yahay gabdhaha macnaha aad u xanuunsan oo xagga umulusibyaanka ka cabaadhayo iyo dadka suxaradu ay dhibeen ayagana aan la dadaalin insha allah intii tabartanado Ee, walaale waxaa ka mid ahoo daawaadka macnaha dumarka ay isticmaalaan sida macjuunu nisaa sida daawada macnaha shabaab la yidhaahdo magaceeda sida daawada gaaska ilaahay kuma darnaado waxyaalaha lagu daaweeyo dadka macnaha waxaa weeye suxaradu macnaha inta badan ay la rafaadsan yihiin caloosha lagu bixiyo waxa uu sheegay in xarun ay ku leeyihiin kismaayo saakowna ay soo mareen halkaasoo dad bukaano ahaa ay ku quraan saareen dadka ku dhaqan deegaanka ayaa soo dhoweeyey xaruntan waxaan u sheegayaa ummadda islaamka ee soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dagaalka ay gaaladu inagula jiraan waa tiro badan yahay ma ahan oo keliya xabad qalin buu leeyahay idaacaduu leeyahay shayaadiin iyo jinni yuu leeyahay dacwada ilaahay casa wajalle ahaa wuxuu u soo dejiyey jin iyo cizi buu u soo dejiyey marka jinku wuxuu u qaybsamaa mid muslina iyo mid gaalah buu u qaybsamaa ilaahay casa wajalla ahaa marka wuxuu nagu manaystay haddaanu qur-aanka ku akhrino inay dagaalka ugu weyn inuu yahay oo aanu kula dagaalami karno sidaas awgeed waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inay ka faa'iidaystaan qur-aanka waxa weye qur-aankeenna aamino ummatul qur-aan lagama adkaado hadday jiratana waxay isku daawaysaa diinta ilaahay dalka soomaaliya waxaa ka furan xarumo dhowr ah oo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigeena lagu daweeyo dadka xarumaha qaar ayaa adeegsada daawo dhireed aysan aqoon badan u lahayn taasi oo raadad ku yeelata bukaanada abubakar ibraahim ayaan weydiiyey iyagu haddii ay ka nabad qabaan arrinkaasi walaale ilaahay subxaanahu watacaala ha naga ilaaliya arrinta iyadaho oo wax suura geli karo soomaaliya o dhan baana maanta arrintaas kaga ibtilaysan laakiin nacuudu billaahi min sharihim ilahay baan ka maangalnay annagu waxaa weeye wixii aqoontana ahaana macnaha weeye xaruntanada markii nagula imaado ayaa la arki doonaa ilaahay idinkii kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna faraana fartoonnahay waxaana aqoon u lahayna dadka iskugu dari mayno ilaahay insha allahu raxmaan halkee la idinkala soo xiriiri karaa marka maadaama xaruntiina kunyabarow hadda aad joogtaan oo aad nagala hadlaysaan halkee la idinkala soo xiriiri karaa xaafadda iyo magaalada aad uma kala qaana laakiin wadadan ka baxda masaajidkan weyn oo qubo masaajidkan qubo wadada ka baxdo oo warta marto markii hore loo dhaafo masaajidka kaleoo bacweynaha bidixi intaan la gaarin gacanta midigta oo hadda la dhiso cusub ayaan deris lanahay boor baa noo dhegsan shifaa uraxmaan lambarkuna waa labo lixdan konton iyo shan sagaashan iyo labo furaha waa labo lixdan konton iyo shan sagaashan iyo labo markasta waa laidin heli karaa markasta waa nila heli karaa xaadir baan kuna insha allahu raxmaan ilahay idinkiis warka subaxnimo halka uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntii toban shiineesaha ayaa ku dhintay hoteel laga cunteeyo oo ku soo dumay ugu yaraan toban qof oo shiineys ah ayaa dhintay saddex iyo labaatan kalena waa la laayahay kadib markii hoteel laga cunteeyo oo ay ku jireen shiineys aad u badan oo lagu karantiilay cudurka coronavirus faafitaankeeda awgeeda uu kusoo dumay magaalada qunsuga ee dalka shiinaha ayaa arrintani ka dhacday shaqaalaha gurmadka ah ayaa weli baaraya burburka hoteelka kaasuu ka koobnaa shan dabaqa macada sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in hoteelkani uu soo dumo waxaana sidoo kale warbaahinta gudaha ay soo tabinayaan in dad ka badan konton iyo sideed qof laga soo badbaadiyey gudaha hoteelka iyadoona tiro badan oo shiinays ah ay ku dhaawacmeen hoteelkan ayaa sida la sheegay waxaa la furay sanadii labada kun sideed iyo tobanka waxaana magaalada qunsuwa uu ku yaala laga diiwaangeliyay afartan iyo toddoba kiis oo fayruska ah kaasoo sababay in hoteelkan lagu karantiilo dadaad u badan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal weynagaynta